haatana dhegeystayaal jabuuti dalka jabuuti waxaa maanta ka furmay tababar ay soo qaban qaabisay laanta af soomaaliga ee v o a faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya hadal maxamed cakulle tababarkan oo socon doona muddo saddex maalmood ayaa waxaa ka qayb gelaya wariyaal ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a kuwaasi oo ka kala yimid magaalooyin iyo deegaano ka mida dalka kenya magaalooyinka hargeysa boorama iyo boosaaso iyo sidoo kale wariyaasha ku sugan magaalada jabuuti sidoo kale waxaa ka qayb gelaya xubno ka tirsan wariyaal ka howlgala golaha rediyoga iyo telefishanka ee jamhuuriyadda jabuuti maxamed colaal xasan waa khabiirka duruusta bixinaya muddada saddexda maalmooda waxa uu sharaxay nuxurka tababarkani iyo faa'iidada uu leeyahay ka qaybgalayaasha
marka hore waxaan ku hadlayaa magaca idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga madaxeeda cabdiraxmaan yebarow waxaa kaloon matalaya asxaabteedii magaalada washington haddaan su-aashaada jawaabteeda usoo noqdo ujeedada laga leeyahay waxay tahay in ardada ama dhallinyaradan waxbaranaysa howlwadeenada v o eda iyo kuwa jabuuti ka shaqeeya dhammaantood waxaa ujeedadu tahay in lagu baraarujiyo anshaxa saxaafadda iyo waxay u baahan yihiin ay sameeyaan marka ay shaqadan ku dhex jiraan siday uga badbaadi karaan in shaqadooda lagu dhibaateeyo qaladaad ay galaan dartood waxaa kale ay baran doonaan af soomaaliga ereyada ku habboon iyo kuwaan ku habboonayn in warbaahinta loo adeegsado qaladaadka saxaafaddu samayso waxaana la jooga qabiirkii af soomaaliga isna bahda v o a ka tirsan axmed faarax cali idaaja oo isna duruusta wax ka bixin doona waxaa laga faa'iidayaa ugu weyne waxay tahay in bal dhallinyarada gobolka geeska africa ka shaqeysa ayagu isdhex galaan intoodii fursadda isu heshay kala faa'iidaan wax isweydaarsadaan cashirada lagu dhigayana waxa ugu muhiimsan anshaxaa saxaafadda sida war loo sameeyo loo curiyo sida loo dhiso warkaa oo bilow iyo dhexdhexaad iyo dhammaystir loo sameeyo sida waryuhu uu u noqon karo wariye la aamini karo ujeedooyinka ugu weyn waan waxay wariyaasha yaqaaneen laakiin la rabo in dib loo cusboonaysiiyo refreshment lagu sameeyo maskaxdooda lagu soo celiyo oo marka ay noqoto waxay ka faa'iidaan marka v o edana sanad walbay qabataa kii ugu horreeyey maaha nairobi ku qabata sanadkii lasoo dhaafay waxay ku qabatay addis ababa jabuuti markan fursad u yeelatay kuwa dambe oo kalena way soo socdaan oo dhalinyarada kale fursad u helinaya iyagana way heli doonaan yaasiin ciise wardheere ayaa isaguna waxa uu tilmaan ka bixiyey muhiimadda ay u lahay dhallinyaradani inay kulmaan si ay isu bartaan khadar aad ayaad umahadsan tahay runtii waa sidaad sheegtay meeshan waxaanu isku barannay dad hore oo adiga oo kale aad ka mid tahay oo habeen iyo maalaan wada hadli jirnay waxay ninka khadar iyo horta ma nin odag ahaa ma nin cadba ma nin madowba wixii hadda maanta ka dambeya si fiican baan ku aqaanaa waxaan kaloo barannay dhallinyarada iyaguna reer jabuuti ee telefishinka iyo idaacadaha la iska arko iyo weliba localka waxyaabaha halkan sida uu colaad sheegay loogu talagalay waxay dadku inay isbartaan oo aqalada warbaahinta ee maxalliga jabuutina waxa iyaabaha siduu sheegay loo doortay waxay ka mid tahay meelaha af soomaaligu hodanka ku yahay ama dadkii soomaalida ay muhiimka ahay ay ku nool yihiin marka tababarkani wuxuu noqonaya barasho wuxuu noqonayaa mid canshixii iyo mas-uuliyaddii iyo inaan dhinacna loo iilanin oo markaad wax tabinayso inuu qofka waryaha wax badan ka ogyahay waxaa kaloo aan ka baranayna annaga laftirkeennu dhaqamada kala duwan iyo sida dhallinyaradu ay u shaqeeyaan iyo sida wax loo qabto taasoo madaxdeennuna ay ku talinayaan in la sii baahiyo sanadkii hore waxaan ku qabannay nairobi hadda waa jabuuti muqdisho iyo meelo kaleoo soomaaliya ka mid ah ama waddamadan etoobiya baa lagu qaban doonaa waxaan u hambaliyeen dhallinyarada intaan maanta ka aragnay iyo dhowrka maalmooda soo socda sida macalinku hadda uu kala qaybiyey kooxaha markaad fiirisid iyo barnaamijyada weyn oo agab noo noqon doona oo jabuuti laga helayo sida marka fanka la eego dhaqankii la eego madaxda iyo ka shaqeeya maaragtay hidaha iyo dhaqanka waxyaabaha warbaahinta ka shaqeeya wuxuu noqonayaa qayb ka mid ah barnaamijyada ugu muhiimsan ee v o eda ay qabatay qaar ka mid a ka qaybgalayaasha tababarkan ayaa iyaguna dareenkooda muujiyey magacayga waa mulo jibriil diiriye waxaan ka shaqeeyaa golaha raadiyaha iyo telefishinka jamhuuriyadda jabuuti aad ayaan ugu mahadnaqayaa idaacadda afka soomaaliga ku baxday v o eda oo iyadu kow ka ah barnaamijkan tobabarka ah ee soconaya muddo saddex maalmooda taasi oo maanta ay kow ahayd oo aan ku qaadanay tobabar ballaadhan uu maxamed colaad uu halka noogu soo bandhigay faa'iidooyin badan anshaxa mas-uuliyadda naga saaran sidii aan u tabin lahayn war la hubo oo lagu kalsoon yahay sidii aan u tabin lahayn walow aan nahay dhalin annaga oo u baahan tababaro noocan oo kalea oo la qaadanaa dadkii noogu horeeyey saxaafadda oo ka faa'iidaysanay dee ayaan odhan karaa magacaygu waa maxamuud cusmaan bulxaan b b c ayaan ka tirsanahay halkan waxaan uga mahad celinayaa maamulka sare ee v o a oo yabro ugu horeeyo maxamed colaad xasan oo ah macalinka tobabarkan nasiinayey run ahaantii tobabarkan wax weyn ayaan ka faa'iideysanay inkastoo waxyaabaha hore aan usii naqaanay haddana sidii warka laisugu dheeritiri lahaa anshaxa saxaafadda loo ilaalin lahaa dhibaatooyin wixii kugu soo noqonaya aada uga degtoonaan lahayd waxaan leenahay sidoo kale waxaan halkan isku baranay asxaab fara badan oo ka tirsan v o a howada aan iska dhageysan jirnay qaarkoodna telefoon aan ku wada hadli jirnay magaaladu waa magaaladiinii soo dhowaada waxaanan u mahadnaqayaa maamulka sare ee v o a saddexda maalmood ee soo socda ayaa la filayaa in dhallinyaradani ay sii kala faa'iidaystaan korna u qaadaan xirfadooda wariyanimo khadar maxamed cakulle v o e